Hay'adda Ewada oo ka shaqeysa arrimaha samafalka, taakulaynta iyo daryeelka dadka jilicsan ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan boqol qoys, kuwaasi oo ku nool deegaanka kaba dheere ee gobolka Togdheer. Deeqdan ayaa isugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka, sida bariis, bur, saliid, sonkor iyo timir, kuwaasi oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanka kaba dheere ee gobolka Togdheer. Guddoomiyaha hay'adda Ewada, Sheikh Aadan Xasan Saciid, ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo cidda loogu talagalay.
maantana waa maalin kale iyo iwaada oo qaybinaysa magaranaysaa raashinkii ilaahay wuxuu fursad noo siiyey maantana inaanu halkan magaranaysaa aanu raashin aanu ugu qaybinno Ee, walaalaheennan baaraka allah fiikum wajasaaku llahu khayran marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala mar labaadkana waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha ka soo qayb galay ee soo bixiyey ee raashinkan ee, baaraka allah fiikum khaasatan walaalahan nala jooga oo inooga yimi waddanka faransiiska oo weliba waa rag dhallinyaro ah oo markay ogaadeen in magaranaysaa waddanka ay abaara ka dhaceen ayay isxilqaameen dabadeedna waxay idhahdeen maxaynu u qaban karnaa walaalaheen magaranaysaa baaraka allah fiikum weliba waxa weeyaan islaamnimo ayay magaranaysaa yaa laynoogu gurmaday baaraka allah fiikum wajasaaku allahu khayran marka waxa weeyaan aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxa la yidhi qofku haddaanu eh, u mahadnaqin ibni aadanka ilaahayna uma mahadnaqo magaranaysaa marka baaraka allah fiikum dhallinyaradaasna waynu u ducaynaynaa in ilaahay barakeeyo iyaga iyo maalkooda iyo ehelkooda iyo hawsha faraha badan le inagu bixiyey weliba shaqadana way sii socotaa inta kuma dhamma horena way u socotay iminkana dub bay u soconaysaa baaraka allah fiikum wajasaaku allahu khayran marka idinkuna waxa weeyaan allah idiin barakeeyo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu magaranaysaa abaaraha iyo kulaylka uu inaga saaro Qaar ka mid ah dadka danyarta ah oo ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celiyay hay'adda Ewada.
nimankaa inoo yimi ee inoo siday wax ilaahay waxaanu ka baryanaa ilaahay xasanaadka inuu xasanaad u geliyo waxay inoo keeneen dee waa taasoo dadkii maanta aawa waa karsanaya caawa waa karsanaya wax lagu mahadnaqo weeye waxay keeneen wax lagu mahadnaqo weeye guddoomiyaha eh, hay-adda waanu u mahadnaqaynaa iyo inamadiisa iyo shaqaalaha waa u mahadnaqaynaa wixii ay noo sideen way noo keeneen iyagana mahad ilaahay baa leh iyagana waa u mahadnaqaynaa gudoomiyaha iyo intii la socotayba ilaahay ha barakeeyo waddada ay soo marayna ilaahay waasac hooga dhigo wax wanaagsan allah aqriya adduunyadaba allah la kulmiyo Een, annaguna khayr baanu kala guddoona risiq wanaagsanoo baraksan bayna siiyeen ilaahay iyagana wanaagga ha u siyaadiyo waddada toobiye allah hooga dhigo risaaqadana ilaahay labanlaab hooga dhigo